wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowlad goboleed galmudug ayaa magacdaada kada furtay aqoon warsi muhiima oo lagu xojinayay ka qaybgalka haweenka guddiyada culimmada soomaaliyeed aqoonwarsigan ay ka qaybgaleen haween culimo udiin iyo muslimka galmudug ayaa diiradda lagu saaray taageeryada doorka haweenka iyo ka qaybgalka arrimaha diinta iyo sidoo kale talaka bixinta wacyigelinta bulshada iyo sidoo kale koruqaadida adeegyada nabadda aqoonwarsiga ayaa qaybka dadaalada wasaaradda ugu jirto in la helo bulsho sinaanta jinsigu ka muuqdo islamarkaana haweenka lagu dhiirageliyo inay door muuqda ka qaataan arrimaha bulshada gaar ahaan guddiyada culimmada iyo door oo door weyn ku leh hagida bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug waa kan wasiirka wasaaradda arrimaha diinta waqafta galmudug xasan cabdulqaadir xuseen oo ka hadlayay furitaanka tabarkani waxaanu soo degahayaa mashruuceennan mashruuceennu wuxuu ku saabsan yahay dumarku haddii lagu daro culummada maxay noqonhayaan wax ma qaban karaan maxay soo kordhinhayaan waxaa la helay oo hadda waayahan dambe la helay in nabadaynta awal odayaal baa noo qaban jiray oo geed fadhi noo ahaa waxaa la helay in odayaashu laftirkoodu meeshii dhabtaha aysan ka aadin oo nin walba uu fiirinayo bahashaan waagii hore saanay ahaan jirtay awowgay awogaasaasuu yidhi aniguna sidii baan ku idhi ee xalka meeshuu ka jira iyo dhibkan sidii lagu xallin lahaa aan la fiirinin culimmadu rag iyo dumar labada dhinacba waa isugu jiraan waxaa hadda ujeedka ugu muhiimsan ee aan ka hadlaynaa uu yahay ragga culimmada ah way ka qayb qaataan nabadaynta dumarkuna in lagu daro oo ayaguna ay ka qayb qaataan dumarku nabadayntii wax ma ka qaban karaan inta culummadu qabatoo kale qaban karan haddii ay inta hor istaagaan yidhahdaan annaga ha nalalaayo cid dhaqaaqi kartaa inay jirta ma laha sida culummada lagor ilaahay ka baqa oo jahanamaha ku gelin ay u leeyihiin oo kale dumarku hadday hor istaagaan ayaga laftirkoodu boqolkiiba siddeetan sagaashan nabad bay abuuri karaan marka waxaan hadda rabnaa inaan falanqayno maxay qaban karaan dumarkii markii lagu daro culummadii oo ay kala shaqeeyaan nabadayntii isku keenidii dhan kasta maxay qaban karaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan u aaminsanahay koley shakhsiyan in ay wax badan qaban karaan oo aan hal iyo laba iyo saddex iyo aan ahayn barnaamijkuna waa noo furan yahay insha allah qaybihiisa kalaan gelaynaa dhammaan ka qaybgalaasha aqoonwarsigan ayaa si wada jir ah u bogadiiyey tallaabadan ay qada wasaaradda diinta qofta galmudug iyaga oo soo jeediyey in fursado noocan oo kale ah oo balaaran la siiya haweenka soomaaliyeed gaaraan ku wareer galmudug si ay u helaan matalaad rasmi ah oo dheelitiran wasaaradda awqaafta arrimaha diinta galmudug ayaa horey u fulisay barnaamijyada noocan oo kale ah oo wajahaya kobcita iyo sidoo kale korqaadida tayada haweenka soomaaliyeed gaaraan ku wareer galmudug